wafdiga madaxweynaha waxaa ka mid ahaa madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdikaariyo qoorqoor wasiiro iyo xildhibaano deegaanadaasi kasoo jeeda degmada xaradheere oo dhowaan al-shabaabku ay isku dayeen inay soo weeraraan ayaa ciidamada jooga waxaa u suura gashay inay dib u riixaan madaxweynaha ayaa uga mahad celiyey ciidamadan u taagan difaaca degmooyinkan isagoo ballan qaaday in dowladiisu ay sii wadi doonto dadaalada ay dhulkaasi uga xoreynayso kooxda al-shabaab ee dowlad goboleedka galmudug iyo jamhuuriyadda federaalk soomaaliya intaba waa idinla joogaan xildhibaano wasiiro madaxweynayaashii labada dowlad intaba waa idinla joogaan waxayna u yimaadeen waxayna u yimaadeen markhaati inay idiin furaan in aad dadaasheen oo dalka intii aad gaarteen aad xorayseen inta kalena hadda aad ku sii socotaan degmada ceeldheer sida madaxweynuhu u sheegay degmo taariikhi ah oo muddo dheer jirtay waaye ma mudna in shabaab uu meelahan ku rarrafto oo ku soo noqnoqdo ma mudna ilaahay iidankiis laakiin hadda waa siday uga huleeleen dibna uguma soo noqon doonaan waana ku dadaalaynaa ka shaqaynaynaa inaanay ceeldheerna ku soo noqon inaanay ceeldheerna ku soo noqon dagaanada ceeldheer ka tirsan oo weli ay ku dambeeyaan oo geedaha ay ku hoos gabanayaanne looga daba taga haddii aan la yidhaah sidoo kale madaxweynaha ayaa amray dallacsiinta saraakiisha kala duwan ee ciidamada ee aagga uga jira degmooyinka xaradheere iyo ceeldheer haddaba ujeedka booqashada wafdiga madaxweynaha ayaan weydiiyey wasiirka warfaafinta galmudug abshir cabdishiikow
ujeedadaas hore isugu jirtay laba qaybood qayb waxay ahayd in dib loo abaabulo loo dhiirigeliyo ciidamadii kala duwanaa ee ku sugnaa deegaanka kuwaasoo waqti dheer dagaal kula jiray kooxaha argixisada ah madaxweynuhuna halkaa wuxuu u tegey inuu dib u habeyn ku sameeyo dhinaca kalena waxay ahayd in la dhiirigeliyo oo si aad la socotaan maanta waxaa la dalacsiiyey saraakiil fara badan oo runtii lagu abaalmariyey sidii geesinimada lahayd ay isaga difaaceen kooxaha argixisada ah marka safarku labadaas ujeedda ayuu ka koobnaa madaxweynuhuna galabta wakti dambe ayuu dib ugu laabtay magaalada muqdisho madaxweynaha ayaa safarkan galay maalin kadib markii uu baarlamaanka meel mariyey waxkabeddelka dastuurka oo muran siyaasadeed dhaliyey magaalooyinkan oo uu shalay booqday madaxweynaha ayaa ah kuwo go'doonsan oo ay adag tahay in shacabka ku nool ay gaaraan adeegyada kala duwan iyo maciishadaha ka imanaya magaalooyinka ka durugsan haddaba muxuu yahay qorshaha dowladda ee magaalooyinkan ay al-shabaabku hareeraha ka degan yihiin waxaan su-aashaasii weydiiyey xildhibaan yaasiin farey oo ka mid ahaa wafdigii madaxweynaha ee shalay tegey degmada ceeldheer
magaalada degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud xaaladeeda waa xaalad aad u nabdoon waana xasiloon tahay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka deegaanka oo muddo ku howlan ay dagaalka ka dhanka khawaariijta ayaa deegaankaas ku sugan aadayna u dadaaleen jab xoog lehna gaarsiiyeen oo isku dayo badan ayuu cadowgu isku dayay inuu dib u qabsado degmada ceeldheer waana u suuraabi weysay degmadu marka waa degmo oo xaaladeedu aad u degan tahay hadda martina gelisay madaxdii ugu sarraysa dalka sida madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweynihii galmudug dhanka kale waxaa lasoo sheegayaa caqabad ka haysata al-shabaabka dagaalada ay kala soo horjeedaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka waxaana dadka deegaanku ay diideen qorshayaal ay doonayeen al-shabaab inay ku dagaalgeliyaan maleeshiyaadka beelaha sida uu sharxaya xildhibaan yaasiin farey oo horey usoo noqday kusimaha agaasimaha hay-adda sirdoonka qaranka nimankan argixisada ayaan la dagaalamayno niman ma ahan oo ciidan ku filan ama quwad ku filan ay ku duulaan niman leh maaha waxay isku dayayeen waktiyadii lasoo dhaafay inay dadka deegaanka ay qasbaan ay ku qasbaan meelaha ay ku sugan yihiin dadka ay degan inay dagaalgeliyaan hawaad sheeg ay isku dayaan in dadkaas inay ku dagaalamaan meeshii dadkan ciidanka hadda keenaa uu ka yahay macawisleyna waxay uga bixiyeen waxaa la yidhaahdo cimaamadley waxaan hadda ay ku sugan yihiin marka in maadaama dadka hadda annaga ciidanka aan wadanaa uu yahay ciidan xaqudirira oo ciidan qasban aysan ahayn oo ciidan ku qasban inay shabaab la dagaalamaan oo dhibaato shabaab ay kacisay yihiin iyaguna ay dadka ay qasbayeen waa iska diideen dagaalada ka dhanka al-shabaab oo dib u bilowda ma ahan oo keliya inay deegaanadan culayska ka yareynayaan dowladduna ay ku xoogaysanayso ee sidoo kale waxay yareynaysaa culayska siyaasadeed ee xilligan uu wajahayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud